lown ee madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ka hadlayey xalayto jaaliyadda meel ay ku kulansaneyd gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan cadaadis diblomaasiyadeed aysan saaraynin somalilan marka ay timaado arrimaha horumarinta balse waxa uu sheegay inaysan marnaba taageeri doonin in ay somalilan ka go'do soomaaliya inteeda kale haddaba somalilan ayaa arrinkaasi jawaab ka bixisa waxaana wasiirka warfaafinta ee somalilan saleebaan cali koore uu la hadlay wariyaha v o eda ee hargeysa qadar maxamed cakulle
wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa waxa uu ka jawaabay hadalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay in arrimaha bini'aadminimada kuwa la xidhiidha dhinaca maalgashiga iyo isla markaa wixii horumar ah aanay xukuumad ahaan carqaladaynayn marka la eega somalilan laakiinse arrimaha la xidhiidha dhammaystirka gool istaagga somalilan ama in ay soomaaliya iyo somalilan kala go'aan aanay taasi marnaba aanay oggolaanayn saleebaan yuusuf cali koore oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid somalilan ay u aragto hadal runta ka fog sida uu hadalka u dhigay annagu hadalkaa waxaanu aragnaa hadal runtii nin isagoo taagan maalin cad riyooday sababtoo ah dhul oo shaqo ku lahayn oo uusan xukumin oo dawlado saddex sannadood soo gaamuray oo dimuqraadiyo kala dambeeyey ay soo xukumeen ayuu leeyahay waanu xukunaa marka ugu horeysa dadka dawlad had iyo jeer ka soo baxda deegaanka xamar gudihiisa ee aan dhaafsnayn daafaha magaalada muqdisho waxay marar badan ku hindisadaan ama ay ku hadlaan in somalilan oo kow iyo soddon sannadood danaheedii qabsatay wadatay hagaajisatay dimuqraadiyad samaysay madaxweyneyaal hal food hal cood gaadhay intaas ogolayaala isku bedeleen caalamka ka tamarisay inay hadallo aan laaqi u ahayn ay maqashiyeen dhegaha somalilan dhinaca kale wasiirka warfaafinta somalilan talebaan yuusuf cali koore ayaa tilmaamay in shacabka somalilan ay isku tashadeen islamarkaana aanay jirin sida uu sheegay cid ay uga baahan tahay mucaawimo marka ugu horeysaa cid aanu u aqoonsannahay inaanu masiirka iyaga u daba fadhinaa ma jirtee waxaanu u aqoonsannahay masiirka iyagu inuu yahay miday ummadda reer somalilan leedahay oo ay isku tashatay oo ay danaheeda gaar ka ah iyadu wada ummadda reer somalilan xiriirkeedu caalamka hadda wuu xamimay hadday tahay dawladaha ugu waaweyn iyo hadday tahay dawladaha yurub iyo hadday tahay africa mucaawino aan uga baahannahay in cidina siiso oo ay nooga keenta meel lama jirtee ummad isku tashatay oo dhaqaaqday oo danaheeda wada taarana ugu dambayna wasiirka warfaafinta somalilan ayaan weydiiyey maadaama madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dastuur ahaan uu u dhaartay in midnimada soomaaliya ee dhul iyo badda ay tahay muqadas ama lama taabtaan in hadalka uu yidhina uu yahay wixii uu ku dhaartay waxa uu kaga jawaabay haddii uu ku dhaartay dastuurka soomaaliya waxaan u arkaa oo ay ku jirta somalilan waxaan u arkaa qof si beena kitaabka ugu bareeray isagoo og in ummadda reer somalilan tashatay oo ay dastuur leedahay oo ay leedahay madaxweyne loo dhaariyey golo wasiiraan loo dhaariyey golo baarlamaanoo loo dhaariyey iyo golo guurti oo loo dhaariyey ayay jamhuuriyadda somalilan leedahay marka wuxuu dhaarta uu dhaaranayaa waa dhaari uu og yahay inay been tahay dadka reer soomaaliyana been loogu sheegay sidaa daraaddeed ummadda reer somalilanna way og tahay inaan midna mid u dhaamin dadka ka soo baxaya magaalada muqdisho oo ah magaalo uu hagaadiyey caqli xumo iyo nabadgelyo daro kow iyo soddonkii sannadood wax caqli ah oo meeshaa marna aanu ku aragnay oo isla oo xal ummadda reer somalilan iyo soomaaliya u dhexeeya keenay ama ku fakeray ma aanan arag laakiin mid kastaa ka kale uu ka sii daraa sidaa uu u hadlayna waxaa ka muuqata inaanu waaye arag u ahayn dareenka ummadda reer somalilan iyo halka joogto ummadda reer somalilan waxaan leeyahay dhegaha ka furaysa ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay yaan been laydin sheegin walaalnimada ummadaha afka soomaaliya ku hadla waanu ogol nahay cid aanu colaad u haynaa ma jirto laakiin kala masiir baynu nahay masiirkiinana wata kaayagaanu wadanaynaa wixii aynu ehelnimo iyo derisnimo isaga baahnana goobteed iyo meesheed iyo waktigeedaada خالد محمد عكولة في إيه؟ هرقيسة